haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandure
waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha iyo ibraahim xasan daandurey oo kursigiisii dib ugu soo fadhiistay
waa tahay barnaamijka hambalyada heesaha waxaan dhegeystayaashan ugu soo qaadnaa heesaha islana way ka heli doonaan annagoo halkan warqadahooda ka akhrina warqadda ugu horreysa haddaan ku bilaabo waxay ka timid naasir salebaan naasir gargaar uu ku magac dheer yahay guuleed cabdulaahi jaamac waa guuleed fure iyo cabdixakiin maxamed soofe iyo abwaan saadiq burmad iyo abwaan xasan saleebaan dhuxul oo laab saalax ku magac dheer iyo xaaskiisa cabdiweli ibraahim furinle iyo abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid oo loo yaqaano jilaani iyo yurub maxamed cabdi yurub kenyaba layidhaahdaa iyo ifraax cabdi ciise ifraax hargeysa maxamed saciid bike iyo xaaskiisa maxamed axmed bakaal ciro cabdulaahi xaashi cabdiraxmaan caydiid iyo xaaskiisa iyo nimcaan cabdiraxmaan waa nimcaan xila fanaanin ba halkan isugu timid ibraahimow iyo xildhibaan xataa ku jiraan iyo xildhibaan ismaaciil jaamac xirse iyo xaaskiisa iyo ciidruus ibraahim cabdi iyo xaaskiisa iyo ugu dambeyntii xamda kuwiin dhammaantood waxay tahniid dhalasho u dirayaan cumar siciid ducaale iyo xabsa xasan maxamed oo wiil ugu dhashay manchester wadanka britain wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ayman cumar siciid ducaale soo barbaar waanu leenahay dhabbaalkana caasho waxa uu naga soo gaaray cabdiraxmaan xasan ducaale mursal taliye cadde maxamuud cabdulaahi axmed maxamed ibraahim cabdirasaaq ismaaciil iyo cabdisamad cabdulaahi axmed iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen maxamuud xaaji iyo xaaskiisa iyo mahdi maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan somalilan maraykanka canada kenya iyo dalka britain waxaana jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan axmed dayib maxamed iyo waxay yidhahdeen hibo maxamuud sheekh xasan oo arooskooda uu ka dhacay maraykanka seattle waxaana ay leeyihiin waxaan leenahay arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo iyo ubad qayrqaba aamin ayaan leenahay waa tahay aamin ayaan aniguna u raacinaya warqadan waxaaba lasoo raaciyey waa saddex qaybood baa layidhi waa tahay ma labalaba ma laba iyo hal aan su raaciya ama ma mid baad u akhriya balaan firiya siday salaada kuu qabataa loo tukada baan maqli jiray horta balaan bilaabo waa tahaniyada koowaad baa la yidhi waa hooyo weri saxaashi gelle iyo cabdinuur cabdulqaadir iyo cali cabdulqaadir cilmi calas iyo hani cabdulqaadir cilmi calas iyo sidoo kale cilmi cabdulqaadir cilmi calas iyo muna cabdulqaadir cilmi calas waa dhammaan ilmo calas maxamed cabdulqaadir cilmi calas iyo anise axmed cabdulaahi amal bulxam ay ku magac dheer tahay iyo cabdiraxmaan warasame cilmi caare iyo shawo gargareete iyo cali xaashi dhoore iyo abti mursal xaashi geele iyo abti cabdikariin ducaale geele iyo abti cabdi xabiib ducaale gele iyo abti daahir calas ducaale iyo axmed weli nuur iyo sidoo kale reer aadan cilmi calas iyo habaryar xalwo xaashi geelle iyo haaruun macruuf xasan waryaheeni baa ku jira iyo sidoo kale shukri aadan cilmi iyo samiire haaruun macruuf iyo reer cabdulqaadir ciise iyo eedo caashe cilmi calas reer waa la yidhi xaashi geelle iyo dhammaan caruurtooda reer bashiir maxamed gure iyo sidoo kale reer sarcad iyo habaryar cadar xaashi geelle dhammaantood waxay tihaaniyad u dirayaan aroosada baa layidhi hidaaya cabdulqaadir cilmi iyo axmed cabdille maadey oo arooskoodu ka dhacay magaalada minneabolis tobankii bishan agost waxay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo midkii khayrle ee raaga wiil iyo caano gabar iyo caanana waan ugu ducaynaynaa aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray safiyo ow yuusuf iyo waxay yidhahdeen macalin axmed xadreeye iyo cabdulaahi xadreeye iyo maxamed xadreeye iyo maxamuud xadreeye iyo saare xadreeye iyo maxamed saleebaan iyo maxamed cabdulaahi iyo bashiir cali ow yuusuf iyo faadumo cali ow yuusuf iyo waxay yidhahdeen seenab cali ow yuusuf iyo cabdikariin cali ow yuusuf iyo dhammaanna reer cumar cabdulle waxaana ay joogaan dalka soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaanba ay hawad u mariyaan axmed cali ow yuusuf iyo waxay yidhahdeen zeynab cali dalmar oo meherkooda uu ka dhacay laas caanood waxaana ay leeyihiin waxaan idin kaga baryaynaa eebe in guur kheyr qabaa meherkiinaas uu idin horseedo aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinayaa geniyey ayaan soo qabanaya ibraahinow tanimaba kuu soo Cashar.
taagaya hay wuxuu leeyahay gacantaada adaa isku gooyse god abeeso adaa gashay oo ku go'e haye ku dar sanaa kuu raacaya maxaan ku galaa godobtan adigaa isu geystaye geniyey dhandhandhan geniyey wow aad samaysaya axmed naaji sacad aniga waxaan aad oga helaa ibraahinow haye caashi waaya gallad iyo haddaad garasho leedahay abaalkiin galay waad ii gudilahay yaa salaam yaa Wow.
salaam
codka macaana fanaanka axmed naaji sacad iyo geniye
gacantadiga isku boowacaye wad abeeso adaa gashay ood ku go'deen gabiibaho kugu roob heline geed miraan laheen adigaa guratee gacantadiga isku boowacaye god abeeso adaa gashay ood ku go'deen meedgadii oo kugu roob heline geed midaaneen adigaa guratee maxaan ku galaa iiga gale galubtaan adigaa isu geystay maxaan ku galaa waxaa iiga gale galubtaan adigaa isu geystay geliye geliyey geliyey gefkiya samaysaya gadaala ka garatay gacal walaal adiga iska goysay Geliye, geliye, Geliye gefkiya samaysayana gadaala ka garataaye gacal walaal adiga iska goysay
lahayd gacantaayo guntaa lama gaar mare sidaad u guurtay waad ii goysay galashaiyohadaad galad leedahay abaarkii galay waad ii gudi lahay iiga gale ugalubta adiga isu geystay maxaa iiga gale ugalubta adiga isu geystay geliye
geniye
muusigana siday u raacaysaa bukaale la iskama heesa axmenaaji waa heesuhu samaystaa muusiguu tuntaa Waa aartiga isagaa mulaqan.
sameeya muusikiista dhinac walba waxaana laga dareemayaa sida ugu Muuqani.
raaxays- sida uga raaxaysanaya heesta qaadisteeda iyo Yaa salaam, Waa- yaa salaam.
dhibba kuma Waana haysana in la qaado.
fanaan weyn oo fanaanintii hore ah dhibba kuma hayso inuu heesta qaado sideenoo kale waa tahay geniye iyo codka macaan fanaanka axmed naaji aad buu umahadsan yahay dhinacii waraaqaha ibraahinow anaa mar kale bilaabayo toddobaadka waraaqa badan ayaa agtayda yaala marka waxaan isleeyahay bal intii aad ka gaari karto ee ugu badan bal dhegeystayaasha uga gaarsii waa tahay warqadan waxay ka timid aabe cali aadan waraabe ismaaciil aadan waraabe axmed aadan waraabe diyaaro aadan waraabe iyo xuseen aadan waraabe iyo xalwo aadan waraabe faadumo cali aadan samsam cali aadan fahme cali aadan iyo axmed cumar saalix iyo sidoo kale aabe cabdi cali aadan iyo hooyo qaali Max- wa qaali mahad aadan iyo hani cabdi cali oo dhowaan baa la yiri oo dhammaantood baa la yiri kala jooga degmada baardheere iyo sidoo kale xamar iyo sidoo kale faafaxdhuun waxay halkan tahaniyad aroos uga daryaa baa la yiri siraaj cali aadan iyo sidoo kale nasro cabdi cali oo ku aqalgalay magaalada baardheere wa- ee gobolka gado waxaanay leeyihiin ilaaha idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin baan aniguna ugu ducaynaynaa dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xasan macalin cabdi iyo mustafe maxamed abshir iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aadan xuseen aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed aadan macalin xaajiga loo yaqaano iyo nuur cali daahir xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nabadoon aadan xasan cali xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sacdiye maxamed ibraahim iyo xaawo maxamed ibraahim iyo yuusuf maxamed isxaaq seeko loo yaqaano iyo cali sagaarow cusmaan cabdi iyo xaaskiisa caruurtooda iyo hooyo khaliijo ibraahim maxamed iyo hooyo xaliimo aamin iyo waxay yidhaahdeen eedo aamino baryar iyo eedo xabiibo abshir cabdi iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen adeer cali baryare iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti cali nuur amiin iyo xaaskiisa caruurtooda iyo abti cabdi ibraahim maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda adeer aadan baryare iyo xaaskiisa caruurtooda dhammaantood waxay joogaan garowe muqdisho baydhabo zambia sudan kenya iyo south africa uganda iyo dalka kenya waxayna jecel yihiin inay tahaniyad iyo heestanba ay yidhaahdaan naga guddooma mustafe maxamed ibraahim iyo hooyo faadumo xuseen aadan oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen baydhabo wiilkaas oo loo bixiyey sudays waxayna leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaar ah oo diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin warqadanna waxa ay ka timid oo ugu horeeya asxaab kala joogta maraykankay joogaan qaar qaar yurub bay joogaan qaar eh, waxay joogaan wadanka kenya waata waxaa ugu horeeya abe maxamed cali cabdikariin waxa uu joogaa nairobi baa la yiri iyo sidoo kale hooye xaliimo sacuudi maxamed iyo sidoo kale habaryar xabiibo sacuudi maxamed iyo ceeblo sacuudi maxamed iyo aamine sacuudi maxamed iyo abti sade sacuudi maxamed iyo sidoo kale xasan aadan eedo zahra cali cabdikariin iyo maryan cali cabdikariin iyo xaawo xuseen ah, iyo sidoo kale faadimo xuseen adeer ah, faarax cali cabdikariin iyo sidoo kale mayow cali cabdikariin saalim cali cabdikariin xasan cali cabdikariin abti cali cabdikariin iyo sidoo kale muqbal cali cabdikariin iyo sidoo kale waa abubakar maxamed cali iyo cabdulqaadir maxamed cali iyo cabdulaahi maxamed cali iyo xasan maxamed cali asxaabtu way fara badan tahay laakiin dhowr qof oo ugu dambeysay aan raaciyay aadan faarax cali iyo zawda maxamed cali waxaa kaloo warqadan ku jira xamdi maxamed cali lagama soo tegin iyo sidoo kale zahra maxamed cali dhammaantood dadkan aan soo sheegay waxay kala joogaan maraykanka jarmalka iyo sidoo kale mandheera nairobi iyo meelo kale oo caalamka ka mid a waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan nasro maxamed cali iyo daahir ibraahim aadan oo dhowaan ee gabar ugu dhalatay magaalada nairobi ee waddanka kenya gabadhaasina waxaa loogu magacdaray baa layidhi xanaan waa tahay xanaan waxaan leenahay gabadhan weliba ibraahim waan ku raaciyey waxaanu ahay eedo marka xanaan soo barbaar baan leeyahay oo noqotii soo weynaata ee wanaagsanaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamin aamin ayaan leenahay dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray maxamed xasan dhicisow ustaadka loo yaqaano iyo mawliid cali xuseen kuweyt iyo cabdinaasir daahir rooble oo nuurka ku magac dheer iyo cali maxamed weheliye shariifka iyo axmed nuur dhaqane alta loo yaqaano iyo saalax daahir rooble daacad iyo cabdiwahaab sheekh maxamuud nuune iyo cabdulqaadir cabdiraxmaan injineyeerka iyo ciise maxamed weheliye carab iyo cabdicasiisa faarax maxamed afrika ku magac dheer iyo sheekh cumar cabdiraage iyo cabdulqaadir daahir rooble iyo cabdirasaaq cusmaan weheliye injineerka iyo waxay yidhahdeen cayduruus ibraahim guuleed darka iyo cabdiwaaxid maxamed nuur dhaqane iyo xuseen cumar cusmaan iyo abubakar xaaji cabdulle iyo cabdulaahi cilmi maxamed iyo axmed nuur cali cumar lafoole iyo maxamed xasan xuseen welyaano waxayna taaniyad iyo heestanba jecel yihiin inay u diraan ciise cumar cusmaan iyo gacaladiisa luul xasan nuur fiidow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshiid waxaana ay leeyihiin arooskiina bashbash iyo barooq inaad kala kulantaan ayaan eebeeda kaga baryna aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahina waan ku arkaa inaad heesta labaad u baxbaxsanayso hase haatee bal warqadan aan ka gaarsiiya iyadana waxay ka timid waa reer cumar rowraaye oo dhan iyo reer xasan cilmi calas iyo reer macalin xuseen iyo shamis xasan cilmi calas iyo habaryar jamaad xaashi geele iyo habaryaxaawo cadceed ducaale iyo habaryar khadiijo ducaale geele iyo habaryar karuura xaashi gele iyo sidoo kale caasho sheekh axmed iyo waa maxamuud maxamed iley oo loo yaqaano john afey iyo maxamed yare iyo d j is baa la yiri iyo khatra nuur roble iyo hibo bashiir iyo khatra axmed cilmi iyo kaaho bayle iyo muxubo cabdisalaan iyo muxubo faarax jiirow shukri nuur yare iyo faadumo koor iyo sahro warsamo sahal iyo khadiijo warsamo dheere iyo sidoo kale jamaad jooro iyo xabiibo maxamed cilmi calas iyo ugu dambeyntii baa la yiri cabdi bukud iyo sidoo kale axmed deeq macalin xuseen iyo anisa cabdulqaadir dhalodhalo dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan hidaaye cabdulqaadir cilmi calas iyo sidoo kale axmed cabdille maadey oo dhowaan ku aqalgalay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaanu ilaah uga rajaynaynaa inuu noqdo midkii lagu kala helo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caanana oo loogu duceeyo aamiin heesta kale aan dhegeystayaashan caashi usoo qabanayno waa hees ka mid a heesihii hore ee qaraamiga ahaa iyo waayo waayo waa dhudi codkii macaanaa ee maxamed yuusuf
dhimbil siday tahay wadnaa ku dhegte dhankan isu roog waaway dhamaacay waaway dhamaacay dhankan isu roog waaway dhamaacay dhabbada kula dhehe dhaarahartiye dhexduun baan ku martay dhaqaaqaay dhaqaaqaay dhexduun baan ku martay dhaqaaqaay
yaa salaama codkii macaanaa ee maxamed yuusuf ayay ahayd iyo heestii dhudi dhankan isu rogaba waa ii dhamce waa tahay maxamed yuusuf cabdi ayuu ahaa waa tahay intaasaan ku dhaafno ibraahinow maxaa noo xiga caasha warqadihi ayaan dib ugu noqonaynaa haddii aan warqadan aniga qaato waxa ay naga soo gaartay aabe maxamed cali axmed iyo hooyo maryan axmed xaaji iyo cabdiqani maxamed cali oo ku magac dheer gaaxnuug iyo cabdiraxmaan maxamed cali najax iyo faadumo maxamed cali rayaaq iyo hooyo sacadiyo cabdi xuseen iyo maxamed deeq suleymaan xaaji cabdulaahi iyo maryamo suleymaan xaaji cabdulaahi iyo sabriin suleymaan xaaji cabdulaahi iyo caasho suleymaan cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen maxamed amiin axmed cumar iyo asxaabta kale ah maxamed cabdiqaadir sheekh xasan oo hayka loo yaqaano iyo sadiiq yuusuf maxamed niish iyo bedel cabdi maxamed dhega qalaf iyo waxay yidhahdeen cabdiqaadir cabdi xasan hilaac iyo daahir jahliil maxamed gacmi ku magac dheer iyo cabdi maxamed maalin cabdiyare dhammaanna dadkaasi waxa ay joogaan daafaha dunida waxayna jecel yihiin inay dhambaal gaarsiiyaan deeq maxamed cali iyo shukri suleymaan xaaji cabdulaahi qalbi uron oo waxay yidhahdeen ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamiin ubad kheyr qaban ee baheyda kala siiyo hooyo salaado bashiir cabdi iyo maxamed ibraahim cali iyo maxamuud ibraahim cali iyo axmed ibraahim cali ayaan ibraahim cali iyo ciise ibraahim cali iyo ismaaciil ibraahim cali iyo sidoo kale anfac sheekh maxamed iyo arda axmed nageye iyo kaaha cumar iyo hibe aadan xareed iyo daahir aadan iidle iyo ugu dambayntii sacdiye maxamuud cali waxay kala joogaan maraykanka iyo kenya waxaanay tahnid dhalasho u dirayaan istaahil sheekh maxamed iyo axmed caafi ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada phenix ee gobolka arizona wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi xamza axmed caafi ducadan waa xaggina baa layidhi marka maxaad ku duceynaysaa xamza oo asxaabtan dhan ay u tahnideynayso ibraahimo allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin warqada kale ma raaciyaa mise warqadda kale caashahay waad fufkanaysaa waata waraaqiba aadna xaggayga u dhooban ibraahino haddana waxaan isleeyahay bal dhegeystayaasha waraaqaha soo dirsadayna yaana idinka soo cabani waataa warqadan haddaan mar kale soo qabto waxa ay ka timid hooyo cadey aadan faarax iyo kabtan cabdi cadow made iyo kabtan maxamed cabdi aadan iyo yaasiin cabdi aadan iyo doctor cabdi kaahiye isaaq iyo doctor axmed ogaasi iyo siyaad ogaasi iyo maxamed ogaasi iyo sheekh cabdifataax guduudo baa la yiri iyo saciid axmed cabdow iyo cabdifataax cabdow iyo brofesor cabaas sheekh cabdulaahi iyo doctor cabdiwahaab iyo adeer xaaji cabdiwahaab iyo maxamed cumar amiin cali safiye cali iyo gabadheeda baa la yiri mumtaaz ismaaciil haaruun iyo sidoo kale mahdi baa ku jira sharmaake lagama soo tegin maxamed salaad iyo ugu dambayntii sheekh xasan baa la yiri wow saddex qof oo kale hoos ku lamaan waxaa kaloo ku jira hindi xasan warsame iyo maryan xasan warsame iyo cabdikariin warsame cilmi calas dhammaantood waxay tahniyad u dirayaan waa warqadan mar kale soo laabatay hidaaye cabdulqaadir cilmi calas iyo axmed cabdille maadey oo dhowaan ku aqalgalay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaana u rajaynaynaa midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin caashoy heestan aan dhegeystayaashan usoo qabanayno ha midhaheeda ayaabad ka garan doontaa aye maxaa u gaara daymada jaleecada sida ubax dilaacay baan kuu daawadaayoo ishu kaama daashay haye laabtaad dareenkiioo damqashada ku beertaa daawo aad u tahay oo kuma dayn karaayee deg deg igu soo noqo
waata baleystaana ka wada dhadhamsana anigii waxaa ku dhegeystayaal.
luqaynaysa fanaanada xamda queen
dunida baa dhammaanteed naftu naftu kiya doontee dookhaygu raacee rabba aan ka dorto dunida baa dhammaanteed naftu naftu kiya doontee dookhaygu raacee rabba aan ka dorto daymada jaleecada sidii ubax dilaacay ku daawadayo ishu kama daashee qaymada jaleecada sidii ubax dilaacayba ku dawadayo ishu kama daasheen laabtaa dareenkii damqaashada ku beertay dawa aad u tahayo kumadayn karahaye dawa aad u tahayo kumadayn karahaye kuleedow degdegi ku soo noqo tagtag tagtag degdegi ku soo noqo laabtaha dareenkii damqaashada ku beertay dawa aad u tahayo kumadayn karahaye dawa aad u tahayo kumadayn karahaye kuleedow degdegi ku soo noqo damqashada xusuustaada sidii dogo la shidaybu dadku igu baxaayoon dadaya xanuunkee
Ay, Ibrahim.
ayaasha maxaa ku baxay galabta dookhaaga waa ka qaydiyey horta in heesahan aan lagugu tegina dhegaystayaashaan u sheegay galabta haye oo dhammaantood ay ka soo baxeen een, kaydkaagii gaarka ahaa saas miya marka ilaa hadda waan ku haystaa heesaha aad iyo aad weliba tii hadda aan dhegeysanayno ay qaadaysa fanaanada xamdi kuweyn xamdi queen waxaad waxaad ibraahim daawanaysa goordhaweyd iyadoo aad isuru rogayso heesta ku waa raaxaysanaysa weliba heesta si fiican iyadoo maqalna waa jirtaa iyadoo oo videona waa jirtaa heesta oo muuqaala waa tahay bal ibraahim mar waraaqihii dhinacoodaan abaarno sidaan sheegay waraaquhu galabtu way fara badan yihiin hase ahaatee marba intii aanu ka gaarno ayaanu akrinaynaa warqadan waxaan si tixgelin ku jirta aanu salaamaynaa bay yidhahdeen daadiyaasha barnaamijkan baleedii heesaa waata waanu ka godoonnay marka xiga bay yidhaahdeen asxaabta warqadan darays waxay kale yihiin mukhtaar axmed basey aadan axmed basey hinde axmed basey shukri axmed basey waa dhammaan ilmo axmed basey kowsara ku jirta raxma ku jirta iyo sidoo kale hooyo hibo sheekh cumar iyo eedo saafi maxamuud iyo sidoo kale eeda faadimo maxamuud iyo aasiya axmed basey iyo saygeeda xaaji cabdi gudaal baa layidhi iyo dhammaan asxaabta ehelada qaraabada waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan baa layidhi boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen cabdicasiis axmed basey iyo marwadiisa barkhado sayid oo aqalgalkoodu ka dhacay bay yidhahdeen degmada qabri bayax waxaana ay leeyihiin guurkiina guur khayr le gurigiinana gurinagi guulow ka yeel annaguna aamiin waanu raacinayna dhambaalkanna waxaa uu nooga yimid raagi xaaji faarax yaxye waxa uu joogaa galdogob waxaan jeclaha buu yidhi marka ugu horreysa inaan salaamo daadiyaasha barnaamijka ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim caashucud waanu kaa guddoonnay raagi xaaji taamid lamada ayaan kuu soo diraynaa marka xigana waxaan jeclu yidhi in aad salaan ii gaarsiisaan faarax maxamuud cigaal oo ku magac dheer buu yidhi qabley iyo cusmaan cabdiqaadir xuseen xalus iyo maag maxamuud cigaal iyo waxa uu yidhi cawil muuse cali fitig iyo siciid cali gurxan iyo goobe siciid yuusuf jibriil iyo cabdixakiin carab yuusuf xanaano ku magac dheer iyo carab yuusuf jibriil iyo rujaal hurre jibriil iyo waxauu yidhi sadaam hurre jibriil waxaana dhammaantood ay joogaan gaalkacyo booq jiracle iyo dhaqay aboor waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan warqadanna waxay ka timid cabdulaahi maxamed cabdihi cabdulaahi abuukar sabriye cabdulaahi cumar macalin gaabshe iyo abuukar siciid maxamed iyo axmed cartan xuseen iyo axmed macalin cumar sayid cumar cabdulqaadir axmed waxa uu ku magac dheeryahay bilaal yare iyo caaisho cabdulaahi baaruud iyo amaala nuur cabdullaah amran cabdulqaadir axmed iyo sacdiye cabdulqaadir axmed simam ay ku magac dheer tahay iyo anise cabdi yuusuf iyo faa'ise aadan cali iyo firdowse macalin maxamed iyo farxiye cabdiraxmaan maxamed iyo farxiye cabdulaahi xasan ugaas iyo faatimo cabdulaahi maxamed iyo sidoo kale faadimo maxamed cabdiraxmaan iyo faadimo maxamed maxamuud iyo fawziya isxaaq xasan iyo xamdi maxamed cali iyo iftiin cali maxamed iyo ikraan cabdulqaadir cali iyo maryama nuurudiin maxamed iyo mustafa cabdulaahi xuseen iyo nasteexo cumar cilmi iyo nasro cali maxamed iyo ruqiyo cabdisamed geedi iyo ugu dambayntii sacdiye macalin cali dhammaantood waxay u hambalyanayaan arooska bay yidhahdeen axmed daahir xirsi iyo ditores bay yidhaahdeen sacdiyo ciise arooskooda waxa uu ka dhacay bay yidhahdeen degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waa tahay degmada iyo arooskaba waa salaamaya sideedii bishan agos baa la yidhi waxaana ay leeyihiin arooskiin allaha ka dhigo midkii wanaagsanaada ee waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalka nacaasha wuxuu naga soo gaaray dr xuseen maxamed xaaji iyo xaaskiisa bahjo cabdulaahi cali iyo dr cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa xaliimo maxamed xasan iyo deeqo cilmi cabdi iyo waxay yidhahdeen odageeda cabduqaadir cali yuusuf iyo maxamed cabdulaahi maxamed fanax iyo xaaskiisa qamar cabdulaahi kulmiye iyo maxamed xasan maxamed iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen amal cabdulaahi maxamed xaaji iyo odageeda iyo waxa ay yidhaahdeen eedo faaduma maxamed xaaji iyo eedo nimco maxamed xaaji iyo duqeeda sheekh xasan mulush macalin iyo eedo nuurto maxamed xaaji iyo odageeda inshaar dhore dadkaasna waxa ay joogaan u k sweden belgium holland soomaaliya waxayna jecel yihiin inay u hambaliyeeyaan saciid xasan cumar iyo waxay yidhahdeen zahro cabdulaahi maxamed oo ku magaca dheer shankaroon waxaanay leeyihiin waxaan eebada kaga baryaynaa inuu idin siiyo ubad kheyr qaba arooskiinna farxad iyo raaxa aad kala kulantaan aniguna aamiin ayaan raacinaya bal heesta xigta ibraahim dhinacaagun baan usoo tuuraya nafsigii aan galay baa igu soo gadoomo adaa gacan sarreeye wow ibraahim ama waranka iga go ay ama he
ama aan geeriyoodo godkaan galo
waata qofkaad u sheegaysa ku xiran tahay midka lagu qaadayo labadaas aad fanaanka qofku uu sheegaayo ayuu ku xiran tahay dheh waxaa ku luqaynaya yaasiin axmed digfar
inayahay ku yaal badan gurigan dhisayniyo taladii hagweynaba inayahay ku yaal badan gurigan dhisayniyo taladii hagweynaba nangeeska dumiyuun bacadkeeni garmaray labadaba garwasani garwasani nangeeska dumiyuun bacadkeeni garmaray labadaba garwasani garwasani garnaqsaday garnaqsaday oo hayeeshe qofkii aan sameeyo waxaad igu ganaxdaba anaa guud ka saartay adoon goocan wixii hore garnaqsaday garnaqsaday oo hayeeshe qofkii aan sameeyo waxaad igu ganaxdaba anaa guud ka saartay adoon goocan wixii hore nabsigii aan gallayba igu soo gadoomo adaa gacan sarreeye ama warankayga ku halbula habkan magacaaladaydaay aan geeriyooday inagoo ka talin magacaaladaydaay aan geeriyooday inagoo ka talin nabsigiyaan gallaybaa igu soo gadoomo adaa gacan sarreeye ama warankayga goo magacaaladaydaay aan geeriyooday inagoo ka talin magacaaladaydaay aan geeriyooday inagoo ka talin waxay gubtaanyadan unan go'an ban awadaal qulqulay inayahay gubtaanyadan oonan go'an ban awadaal ulgolay walxariiqlayudugu iyo geedo hadhaclaado geeldhalay kumahashaa kumahashaay kalxareed liyo doog iyo geedo hadhala geeldhalay kumahashaa kumahashaay garnaqsaday garnaqsaday oo hayeeshee garashadii waa tahay barnaamijkaasi hambalyada iyo heesahana intaasi aynu kaga gudubno caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington